asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ugu doorkaroon guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta lagu soo dhoweeyey magaalatan baydhabo wasiirka gaadiidka koonfur galbeed soomaaliya oo isna maanta gaaray degmada xudur ee gobolka bokool galmudug oo faahfaahisay dilka dad isku qoys ahaa oo lagu dilay deegaanada maamulkasi galmudug madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlay guusha uu gaaray abi axmed ra-iisul wasaare rooble oo maanta dib ugu laabtay magaalada muqdisho taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo isna gaaray magaalada buuluberde gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo dib ugu laabtay magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo maanta yeeshay kalfadhigoodii labaad akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka u doorkaroon jeelasha sacuudiga oo la sheegay in haweenka lagu kufsado waa habeennimo axada dhegeystayaal isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha toddobaad sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhana guddiga doorashada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada tambeydhabo islamarkaana si weyn loogu soo dhoweeyey faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna siciid maxamed nuur wefdi uuse hogaamiyow gudoomiye ku-xigeenka guddiga maamulow doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane nuurdiin ibraahim ayaa geeka deeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wefdigan oo is hogaamiyay gudoomiye ku-xigeenka maamulow doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shaati gaduud airbort waybaha ka dhowaayay wasiira dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamuud maxamed khayre iyo mas-uuliyiin kale soo dhoweynta eedkan hooganayti lansameeye wefdagan kudib weybaah wefdaga iyo wasiira dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kulan kuerdan qeybta v i b da garoonka diyaaradaha shaati gaduud onkoreyntii wasiira dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamuud maxamed khayre ayaa hadhowaay wefdagan weybaanuse sheegay in eedanka faraxsanyin in magaalada baydhaba ha ka dhowaayan wefdagan oo is hogaamiyay gudoomiye ku-higeenka guddiga maamula doorashada kudhiyaasa lamada degma ee baydhabo iyo baraawe iraadsmaalif baan taha ka dhawaahayne guddigii doorashada heer dowlad goboleed oo is hogaamiyaba gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ama heer maamul goboleed iyo dhammaan guddiga oo dhan saasoo kale amaha nagaana runtii dad oo eed iyo eed lan sugaayo marka waliba leenaa marti ma ihiidin magaaladii ku hayteen kadhawaada gacmafuban kadhawaada anas marti hayteen dhinaga kale gudoomiye ku-higeenka guddiga maamula doorashada kudhiyaasa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuurudiin ibraahim ayaa wasiir dowlaha madaxtooyada iyo mas-uuliyiin kalean kuma hadnagay soo dhoweyntii eedkan feelhayti si iyo wefdishay lanka sameey magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay marka ugu horeysa waxaa mahad ballaaran iskale allah subxaana wa tacaala oo safarkeena aan uga imaanaynay noo fududeeyey magaalada muqdisho waxaan marka hore u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudan maxamed cabdixasiis lafta gareen oo ka shaqeeyey guddigii isku xidhnaantiisa iyo qaababkiisii sidii shaqooyinkiisa u bilaabi lahaa marka labaad waxaan mahad celinayaa wasiirka wasiiru dowlaha madaxtooyada dowladda koonfur galbeed soomaaliya soo dhoweyntii ballaarneed ay noo sameeyeen sidoo kaleeto waxaan u mahad celinaynaa dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada koleytaba guddigii ugu yimaaday hadda kadib wuxuu qabsan doonaa shaqooyinkii loo igmaday magaaladan suu wasiirka hore uu sheegay marti kuma nihin insha allah waana dhownahay haddii ilaahay idmo insha allahu waa wada shaqeynayna horey hadda kadibna shaqo fiican baa ina dhex mari doonta marka waan dhownahay boqolkiiba boqolna waa idiin mahad celinaynaa marka hore doorashooyinka koleytaba waxaa lasoo saarayaa habraacyada iyo iska joolka sida ay lagu heshiiyey odayaashu ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka oo horkacay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane rooble waxay ku heshiiyeen agreementyo ay soo saareen annagana waxaan ku baysgarayn doonaa habraaca iyo iska joelka heshiisyadii lasoo gaaray ay ku gaareen magaalada muqdisho madaxda dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo horkacay mudane rooble si kastaba haato dhowaan ayaa la rajeehay in dalka kudheyda doorashadii dadbanayti dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa madaxdii weybaah iyo wadana dadaalo iyo ka fadaayan deegaan doorashooyinka lan aqoonsaday in iyo kudheyda doorashada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyagona anis diyaaryahay sugidda amniga goobaha doorashooyinka kudhiyayan baydhabo iyo baraawe saciid maxamed nuur reediyo baydhabo baydhabo janaay
mahadsaneda siciid wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray degmada xudur ee gobolka bakool faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed cali yuunis shuuriye
wasiirka wasaaradda wasiirka wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed eelaay iyo wafdi bilan uu hogaamiye welibayo geeka darana degmada xudur ee gobolka bakool wasiirka weliba diyaar degeenka degmada xudur ha ka dhawaayo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada iyo qeybo jashal gadiisan ee bulshada magaalada wasiirkii la hadlay warbaahinta uu soona ku warbiye ujeedkuus handeyri degmada xudur ee gobolka bakool
waana kuma handhagaan sida suurado leh ama quruxda badanna hanigan dhawaayo heer gobol iyo heer degma dhammaan bulshadaba eedayeedaan kuma hadnagaan ilaahay kafuur raxiimka hay yaa way warsadaane ummadun islaamka ina dhibka ku biyey gaar ahaan dadku cadowga go'doomiye insha allahu ilaahay warsadaan ilaahay horta dhibka dadku qaada kor arrinta kale isla roognan insha allahu maalmoon roogu doonna waynko inay si gaar ahaan si guud ahaan eh inaynu gobolka dadka dhibka la qaybsan gaar ahaanna arrimoon elboorka inay xaaladooy shibal badan laku bedelo unkoyni insha allahu tacaala waqti badan iyo fursad badan aanay sala doogno si guud iyo si gooni gooni aan kulama doogno laakiin wali eed eedin kuma handagay sida suuradaleen haniin dhawaayo insha allahu tacaala tan kala cadowga de aan waa imalaya horta dadkun geeka inta fadhi geeka iyo shalay iyo miniskonreyn dad sinayaal badan una hasla shaqeeyaan iyo haddi geeka inta fadhiya haddii reer tajiigiga iyg iyo haddii reer xudur iyg iyo haddii reer baydhow iyo haadeynba dad rig badan una hasla shaqayna badan meela fadhiya
wasiirka iyo weliba ujeedka degmada nderi ee taa ku qaybgalowka dhinaga iyo maamulka dhismaha diyaardegeenka degmada xudur ee gobolka bakool oo maamulkiiyo bulshadii wadaan abaabulka eedan sidii reedan habeebo faylalan ka samayn lahay diyaar degeenkaas oo muddo dhowr sanadaan helna wal dayactire
mahadsaneda maxamed cali yuunis shuuriye madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay guusha uu gaaray abi axmed ra-iisul wasaaraha dalkaasi itoobiya madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu hambaliyeeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed guusha uu xisbigiisa uu ka gaaray doorashooyinkii baarlamanka ee dalkaasi itoobiya ka dhacay xisbiga ayaa talada itoobiya ee baros brosberty ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abi axmed ayaa ku guulaystay tiradii ugu badneed kuraasta baarlamanka dalkaasi itoobiya sida uu shaaciyey guddiga doorashooyinka qaranka ee dalkaasi itoobiya madaxweyne farmaajo ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu ku yidhi waxaan ugu hambalyeynayaa ra-iisul wasaare abi ahmed inuu sharciyad xoogan uu ka helay shacabka itoobiya madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in soomaaliya ay sii wadi doonto wadashaqaynta ay dowladda itoobiya ay la leedahay si loo sii xoojiyo xidhiirka labada dal si ay uga faa'iidaysaan labada shacab iyo gobolka oo dhan ayuu yidhi madaxweyne farmaajo doorashooyinka itoobiya ayaa waxaa qaadacay qaar ka mid ah mucaaradka lagamana qaban mid ka mid ah tobanka gobol ee dalkaasi iyadoo dowladda maraykankana ay ku macnaysay mid ay qaladaad badan ay ka buuxaan doorashada dalkaasi itoobiya ka dhacday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada muqdisho kadib socdaal afar maalmood qaatay oo uu ku tegey magaalooyinka kismaayo iyo garbahaarey ee dowlad goboleedka jubbaland socdaalka ra-iisul wasaare rooble ee jubbaland ayaa diiradda lagu saaray arrimaha hirgelinta doorashooyinka dib u heshiisiinta xoojinta amniga iyo fulinta mashaariic horumarineed oo waxtar u leh bulshada deegaanada maamulkaasi jubbaland shalay xilli uu warbaahinta kula hadlayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya magaalada kismaayo wuxuu sheegay in dhowaan dhammaan uu tegi doono deegaanada dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ee lagu qabanayo doorashooyinka dalka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib safar dhowr bilood qaatay oo uu uga maqnaa dalka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ugu maqnaa dalka turkiga gudoomiyaha mursal ayaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho waxaa ku soo dhaweeyey wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa uga mahadceliyey xubnaha labada gole sida ay u soo dhaweeyeen ha yeeshee uusan faahfaahin ka bixin safarkii uu dalka uga maqnaa gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ka maqnaa saaxadda siyaasadda xildhibaanada golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta yeeshay fadhigoodii labaad sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan cali xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo waliba yogeeka weeldhadana kalfadhiga lamaad ee kulan iyo labaatan shanaad uu soona shir gudoomiyey gudoomiyaha baarlamaanka doctor maxamed nuur gacal oo uusu weeliyaan lamaa isku xigeen ajandaha kulanka xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyo waliba uusahaa ee akhriska lamaad ee hindis sharciyaadka nootaanyada galmudug iyo akhrinta saddexaad ee hindis sharciyaadka khidmadaha kaluumaysiga badda galmuduga golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo kulan yogeeka waliba oo ka ansixiyeena hindis sharciyaadka khidmadaha iyo kaluumaysiga badda galmuduga wasaarada dekedaha iyo kaluumaysiga golaha baarlamaanka galmudug un kuma hadnagtay ansixinta hindis sharciyaadka khidmadaha iyo kaluumaysiga badda galmudug maadaama sharcuhun wasaaradii ee hadiyaaradii waaniyeen gudbidii golaha baarlamaanka maamul goboleedkaas dhinin kaleed golaha baarlamaanka ayaa waliba geeka kudoodeena hindis sharciyaadka nootaanyada galmudug guddiga garsoorka awqaaftay iyo arrimaha diinta baarlamaanka galmudug yaa golaha qodobada ka akhriyay iyo on isbedel iyo ka sameeyeen uusa ka jara sharciga nootaanyada galmuduga mahadsanede maxamed cabdiraxmaan cali xilli xalay deegaanka lagu magacaabo saax qurun ee gobolka mudug ay rag hubaysan oo aan heybtooda aan la aqoon ay halkaasi ay ku dileen dad isku qoys ahaa ayaa waxaa falkaasi ka hadlay dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug axmed shirif falagle ayaa sheegay in qoyska oo ahaa xoolo dhaqato lagu weeraray gurigooda islamarkaana halkaasi lagu dilay aabe iyo laba caruur ah oo uu dhalay halka uu dhaawac culus uu soo gaaray hooyada sidoo kale wuxuu sheegay in falkaasi lala xiriirinayo aanooyin qabiil oo ka jiray deegaano ku yaala galbeedka magaalada gaalkacyo islamarkaana galmudug ay ku raad joogto dadkii ka dambeeyey dilkaasi dhacdooyinka la xiriira dilka aanooyinka qabiilka ah ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay ku soo batay deegaanada maamulkaasi galmudug iyadoo madaxda maamulkaasina ay ku fashilmeen inay wax ka qabtaan arrimahaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta gaaray magaalada buuloburde ee gobolka hiiraan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowa yuusuf raage ayaa maanta gaaray degmada buuloburde ee gobolka hiiraan halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada buulo burde waxaa taliyaha ku soo dhoweeyey taliyaha qaybta toddobiy labaatanaad jenaraal axmed maxamed cali sawutare dhisho iyo saraakiisha kale ee ciidamada qalabka sida ee ku sugan degmadaasi ujeedka socdaalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay ka qaybgalka munaasabada daafurka taliska qeybta toddobiy labaatanaad oo laga dhisay degmada buluburde ee gobolkaasi hiiraan taliya odowaa ayaa sidoo kale la filayaa inuu kulamo kala duwan uu la qaato saraakiisha qeybta toddobiy labaatanaad isagoona kala hadli doona dardargelinta howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab oo mararka qaar weeraro ka geysa meelo ka mid ah gobolkaasi hiiraan shalay degmada buuluburde waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyoona halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey islamarkaana halkaasi ka wada kulamo kala duwan oo ay la qaadanayaan maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka ee degmadaasi buuloburde halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta rediyo baydhaba ee magaalada baydhabo jeelasha sacuudiga ayaa la sheegay in haweenka lagu kufsado hay-adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha u dooda ee lagu magacaabo human rights watch ayaa sheegtay inay heshay xog cusub oo ku saabsan jirdil la sheegay in loo geysay maxaabiis caan ah oo siyaasadeed oo ku xirra xabsiyo ku yaalla dalkaasi sacuudiga hay-adda ayaa sheegtay in ay xog ka heshay ilo aan la shaacin magacooda oo keliya isku tilmaamay inay qeyb ka yihiin ednagaarka jeelkaasi ayaa sheegay in farxumeyn loo geystay gabadha u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka ee dalkaasi sacuudi carabiya ee lagu magacaabo lujayn al hadluul oo hadda dibadda ay ku nooshahay gabadhaasi waxaa kale oo ay sheegeen in maxaabiista qaar sida loo jirdilayo ayba ay ku sigtaan in naftu ay ka baxdo mas-uuliyiinta sacuudiga ayaanan weli ka jawaabin eedeymahaasi loo soo jeediyey waxaana ay mar ay iska fogeeyeen eedeymaha ku saabsan in jeelasha dalkaasi jirdil iyo kufsi loogu geysto dadka u xidhan eena dalkaasi sacuudi carabiya hay-adda caalamiga ah xuquuqda aadanaha u dooda human rights watch ayaa warbaahinta u sheegtay warkaasi warkii habeennimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal rediyo baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abukaranteer oo dhanka farsamada iyo iskudabaridka saaxiibkay farsamaqaan aboor farsamaqaan xasan jookar tani kulanta daba dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cidda laale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee ww dot radio baydhawa dot net iyo barta facebook ee radio baydhaba
waa eight nine bounty five fm radio baydhabo waa eight nine bounty five fm radio baydhabo bulshoy bulshoy balantenu waa